إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه وman تبعaهm بإحsaan إilى yوم الdيn أmا baعd waxaan ku soo jirnay kitaabkii bluq اlmaraam min adilaة الأxkaam waxaana ku soo jirnay baabkii uu uga hadlayay isaalaة الnajaazati wa bayaanihaa najaasada in la suuliyo iyo najaasada in la caddeeyo waxa najaaso laihaha wax ka mid ah waxaan soo gaarnay xadiidka abi samx wa can abi samxin radia allaahu canhu qaala abi samxi wuxuu yidhi qaala nabiyu nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam yuqsalu waa la mayraa min bawli ljaariyati gabadha kaadideeda wa yurashu waa la rushaynaa min bawli lgulaami wiilka kaadidiisa akhrajahu abu daawuud ayaa soo saaray wannasaa-iyu nasaa-i ayaa soo saaray wa saxaxahu lxaakim xaakimna wuu saxiix yeelay xadiiska waa xadiis saxiixa xaakim wuu saxiix yeelay xaafidu dahabina wuu ku raacay oo wuu saxiix yeelay imaamu lbayhaqi wuxuu ka soo naqliyey alimaamu albukhaari inuu yidhi imaamu lbukhaari haadaa xadiidun xasan sunan lkubraa ayuu uga soo raray hada xadiiثu xasan marka waa xadiiث haabit ah waxaa wariyey abi samx abi samxi mowla rasuulilaahi salى اllahu calayh wasalama khaadimu rasuulilaahina waa la yidhaahdaa wa can abi samx abi samxi ayaa laga wariye abi samxi mowlaa rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam magaciisa khilaafaa ku jira iyaad ayaa la yidhaahdaa hal xadiidu nabiga ka wariyey sala allahu calayhi wasalam hal xadiid waana xadiidkan ibnu cabdilbari wuxuu yidhi waa lumay mel uu ku aasan yaho ku dhintay lama garanayo waa lumay sidaasuu istiicaabka ku yidhi marka hal xadiid ayuu wariyey wuxuu yidhi nabiga sala allahu calayh wasalam ayaan u qaadumay jiray marka uu qubaysanayo wuxuu dhihi jiru yidhi walli wallinii qafaaka dhabarkaaga isoo xiji marka dhabarkaygaan xiji jiray si aan nabiga u asturo oon dhinkaas looga arag marka nabigaa sala allahu calayh wasalam mar waxaa loola yimid uu yidhi xasan ama xusein labadiisii wiil oo uu ahaa awoowaha oo gabadhiisii dhashay faatima binti rasuulillaah labadii wiil markii loo keenay kii loo keenay ayaa halkaas xabadka uga kaadiyey markaasaan u imid si aan uga mayro nabiga sala allahu calayh wasalam kaadida markaasuu nabigu hadalkaa yimid markii aan doonayay inaan ka mayro uu wuxuu yidhi yuqsalu waa la mayraa min bawli ljaariya gabadha kaadideeda wey waxa la mayraa wa yurashu waa la rusheeyaa min bawli lgulaam wiilka kaadidiisa waa la rusheeya marka xadiidkaas ayuu nabiga ka wariyey salى اllahu calayhi wasalam marka gulaam maxaa la yidhaahdaa jaariyasa maxaa la yidhahda jaariya waa gabadha yarta ah oo saqiirka ah oo waktiga naaska ku jirta weliba sida hadda loola jeedo waktiga naaska ay nuugaydo ayaa hadda loola jeedaa ulaamkana waxaa loola jeedaa ulaam asal waxaa la yidhaahdaa wiilku intuu saqiirka yahay ilaa uu ka qaangaarayo ulaam waa la yidhaahdaa laakiin hadda meeshan waxaa loola jeedaa inta uu naaska nuugayo inta uu naaska nuugayo ayaa loola jeedaa xadiidka caliyo tirmidia waxaa ku sugan bowlulgulaami radiic wiilka kaadidiisa wiilka naaska nuuga saasaa ku sugan tirmidi sidaasoo kaleeto qataada oo taabiciga xadiidka wariyey raawiga xadiidka ahna waxa weeyaan wiilka markuu xadaynaayey oo uu tilmaamayey wuxuu yidhi idaa lam ya'kuli طacaam wiilka la sheegaa waa wiil aan wax cuntaa cunin kaasaa laga hadla wax cuntaa aan cunin sidaasuu ku tilmaamay kadalika umu qays xadiiska saxiixmuslimka waxaa ku sugan inay tiri wiilkii nabiga sala allahu calayh wasalam uu iska rusheeyey oo uusan mayrin wuxuu ahaa wiil aan waxba cunin laba laftiyaa soo aroortay lafti wuxuu leeyahay lam yakul iطacaam wax cuntaa ma cunin lafdina lam yabluq an yakula acaam maba gaarin inuu cunto cuno marka sidaasaa sugan lam yakul iطacaam waxa weeyaan iyo lam yabluq an yakula acaam taas macnaheedu waxa weeye wiilka laga hadlaa waa wiil aan gaarin waqtigii cuntada xilliga cuntadana waa laba sano wixii ka dambeeya marka laba sana ma gaarin wey mana cunin cunto cunto ma cuninna waxaa loola jeedaa cuntadu quud uma ahan waxaa dhici karta isagoon quud u ahayn marmar in dawo iyo la siiyo afka wax loo geliyo loogu tiro taas waxba dhibi mayso ee cunta quud uma ahana laga hadlayo ilaa carruurtu markay dhashaanba waa dhanxanaga loogu dhajiyaa timir oo taxniiga loo sameeya sida sunnada taas marka cunto lama yihaaho wax noocaas oo kalea ee waxaa la rabaa inuu yahay wiilkaanu mid caano caba caanahaas nuucay rabaan ha ahaadeene ama hooyadiis aka cabo ama kuwo kaleeto la siiyo ha ahaadeen kaas ayaa laga hadlaa haddii wiilku marka da-daas yahay oo laba sanana uusan gaarin uusanna cunin cunto oo uusan quud ahaan u cunin asaga iyo gabadha farqiyaa udhaxeeya qaabka kaadida loo mayrayo waxa weya wiilka waa la rushaynaa gabadhana waa la mayra maxay tahay marka yurashu rushayn maxaa la idhahdaa amase yundaxu maxaa loola jeedaa mayridse maxaa la idhaha farqigaa udhexeeya xuya waxa weeyaan rushaynta ama nadxiga waxaa la idhaahdaa meesha biyo in lagu firdhiyo oo intii ay gaartay kaadidu biyuhuna gaaraan laakiin aysan ka daadan oo biyihii aysan ka gudbin maradii mayridna waxa laydhaha biyuhu inay ka gudbaan farqiga udhexeeya waa intaas diinta biyo lagu shubo biyihii ka gudbaan waa la mayr haddii laakiin biyihii lagu shubo meeshii oo dhan qoydo laakiin aysan ka gudbin waxa weyn lama mayrina waa la rusheey farqiga udhexeeyana waa intaas farqiga udhexeeyana waa intaas marka xadiidka sariix uu ku yahay in farqigaas udhexeeyo oo wiilka yarkaah labadaa shardile kaadidiisa la mayri maa meeshii ay kaa gaartay unbaa biyo ku rushaynay waa inay meeshii unqoydoo biyuhu wada gaaraan waxayna tusaydaa waa najaas kaadidiisu laakiin najaasada saddexa loo qaybiyaa najaas oo la yidhaahdo muqallada mid aad loo adkeeyey waa soo ogaanay waa midda eyga waa midda eyga tan doofaarka maaha doofaarka saxarada iyo kaadidu lamidi hal waa in inta caynta la suuliyo un biyo lagu mayro la mid ma aha sida imaam nawowi iyo aimo badanoo shaaficiyada iyo qayrkoodba ay caddeeyeen la mid ma aha lamana hayo hal xadiid oo sugan oo nabi maxamed ka soo arooray sala allahu calay wasalam oo nabigu leeyah waa lami eygu lamidi eyga u wey waxa toddoba la mayraa laakiin doofaarku saxrada iyo kaadidu lamidi waa najaas oo mutawasida ah eyguna waa najaas oo muqallada ah toddoba la mayraa kaadida wiilka yare laba sano aan gaarin cuntana aan cuninna najaas oo mukhafafa wey macnaheeda ma aha najaas maaha waa najaas laakiin waa mukhafaf laakiin gabadha way ka duwan tahay gabadha waxa weeyaan dadka waaweynay ku xugunta sababta loo kala farqiyey oo la yidhi wiilkana ha la rusheeyo gabadhana ha la mayro farqiga u dhaxeeya muxuu yahay rabbiyaa garanaya wuxuu yahay farqigaas culimmadu waxyaala ay sheeg sheegaan imaamunaa shaafici waa la weydiiyey farqiga udhaxeeya maxay yihiinaa la yidhi wuxuu yidhi wiilka waxaa laga abuuray biyo iyo dhoobo gabadhana waxaa laga abuuray hilib iyo dhiig saas uu yidhi farqigaasa udhexeeya isku waxbaba lagama abuurin marka ninkii weydiiye uu ku yidhi war ma garat markaasuu yidhi maanan garan markaasuu yidhi ilaah markuu nebi aadan abuuray xawo wuxuu ka abuuray feerta nebi aadan ka feer waa dhiig iyo hilib laakiin aadan dhoobo iyo biyo lagu dara laga abuuray marka wiil waxaa laga abuuray biyo iyo dhoobo gabadhana waxaa laga abuuray dhiig iyo hilib farqigaasa udhexeeyo marka waa masaladaas waxyaalaha lagu kala farqiyo taas ayaa ugu muhiimsan ibnu maaja ayaana sunankiisa waxa weeyaan aharkaas ku wareeyey amase qowlkaas oo waxa weya imaam shaafici akrajahu xadiidka abu daawuud ayaa soo saaray wanasaa-iyu wasaxaxahu lxaakim ayaa saxiix yeelay وعن أسmاء بنت أبي بكر waxaa laga wariya رaضي الله عنهaa أن النبيa nabiga slى الlه عليه وسلم qaala wuxuu yidhi فيi dم الxaydi xaydka dhiigiisa wuxuu ka yidhi dhiigaasoo yusiibu asiibaya afawga marada taxutuhu gabadhu way xogaysaa horta ثuma taqrusuhu way rugaysaa bilmaai biyay ku rugaysaa ثuma tandaxuhu way mayraysaa uma tusallii fiihi kadibna way ku tukanaysaa muttafaqun calayh bukhaari iyo muslim ayaa xadiidka isku waafaqeen xadiis saxiixoo haabita weeye raawiga xadiidka wariyey asmaa binta abibakari sidiiq weeye asmaa binta abibakari sidiiq maka intii la joogay ayay islaamta toddoba iyo toban qof aa ka horreeyey islaamnimada uga horreeyey waxaa guursaday zubayr ibnu cawaam oo ka mid ah min alcasharati almubashariina biljanna madiinay u hijrootay iyadoo uur leh waxayna ay markaas uurkiisa lahayd cabdullaahi ibnu zubayr wuxuu ku dhashay qubaa sanadii hijrada waxaa lagu naynaasaa loo yaqaanaa bidaati niaaqayn bidaati niaaqayn sababta loogu bixiyeyna sida ibnu sacad uu wariyey waxay tidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam markuu hijroonayey ayaan saad u sameeyey biyana waa u diyaariy laakiin weelkii saadku ku jiray iyo weelkii sibraarkii biyuhu ku jireen afka waxaan uga xidhaan waayey aabbaan u sheegay tihi waa abubakar usidiiq markaasaanu yidhi wax kale ma haya waxaan hayaa dulacayga ama xarigga oo dhexda iigu xidhan markaasuu yidhi inta kala jeexdid hal jeexna waxa weeye saadka afka kaga xid hal jeexna waxa weeye sibraarka afka uga xid sidii aan sameeyey dulciyan ta kala jeexay aan waxa weeye labadoodii afka uga kala xidhay sidaasaa loogu magacaabay daatu nidaaqayn waxaa axaadiidta ka wariya labadeeda wiil cabdullaahi ibnu zubayr iyo curwat ibnu zubayr iyo gabadha ay ayeeyada u tahay faatima binti mundir ibnu zubayr oo xadiidkanba ka warisay asmaa binti abibakar sidiiq radia allahu tacaala canha way nooleed ilaa wiilkeedii ay hijrada markay soo hijrootay masjidu qubaa ku dhashay ilaa wiilkaasu khaliifka muslimiinta u noqdo oo muslimiintoo dhan khilaafadooda uu tawaliyo kadibna waa la dilay oo waxaa la dilay markay hijriyadu ahayd waxa weeye toddobaatan iyo saddex ayaa la dilay cabdullaahi bnu zubayr oo wiilkeedii khaliifka ahaa wax yar kadiba iyaduna dhimatay hishaam ibnu curwa ibnu zubayr wuxuu aabihiis curwa ibnu zubayr ka wariyey waxay gaartay asmaa binta abibakar sidiiq boqol sano hal iligna kama dhicin caqligeeduna iskuma dardarmin asmaa binta abi bakr sidiiq radia allahu canha ana nabiya nabiga sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi fii dami lxayd fii shani dami lxayd xaydka dhiiggiisa arrintiisa wuxuu ka yidhi dhiiggaasoo yusiibu asiibaya afawba marada taxutuhu waa inay xogto gabadho horta xayla najaasada laba shayay leedahay waa cayn iyo afar labadaba waa in la suuliyo haddii kale daahir noqome meesha caynta najaasada waa in la suuliyo afarkeeda iyo raadkeedana waa in la suuliyo marka marka hore waa inay xogtaa ama qori ha ku xogto ama dhagax ha ku xorto ama cidi ha ku xogte waa inay horta xogto oo meeshay ka xogto saasuu nabigu amray sala allahu calayh wasalam uma markay xogto ka gadaal taqrusuhu waa inay rugto bilmaa biyaha ku rugto qarsiga waxa weeye waa inay faraheeda foodeeda biyaha ku marmarido oo ay ka fujido wasaqdi inay faraheeda foodeeda ay waxa weye dhiiggii ku fujido biyaha ku fujido wey uma takrusu waa inay rugto ama fujido bilmaai biyihii ku fujido uma markaas ka gadaal tandaxuhu waa inay mayrto nadxigan rushayn maaha mayrid wey kanu inuusan ahayn rushayne mayrid uu yahayna waxaa tusaya xadiid saxiixa ee caaisho ay wariday bint abibakar sidiiq ee saxiix bukhaariga ku sugan oo ay tihi kaanad ixdaanaa taxiidu uma taqris uma taqtarisu dama min hawbihaa cinda tuhrihaa fa taqsilhu ay tiri meesha xadiidkan lafdiga ah uma tandaxuu fataqsiruhu marka hadda nadxiga waxaa loola jeedaa asli xadiidkaasa caddaynaya way mayrin kadib marka saddex darajo wey waa in cayntii la suuliyo nijaasada kadibna afarkii waa in la fujiyo oo biyaha lagu fujiyo kadibna waa in la mayro oo biyihii markii inta lagu shubayo oo kor ka yimid ay ka gudbaan oo la mayro uma tusalli fiihi kadibna way ku tukaneen marka xadiidka wuxuu tusayaa koow dhiigga oo xaydka inuu najaas yahay waajibna ay tahay in la mayro ha yaraado ha badnaado iyo qaabka iyo kayfka loo mayro qaabka iyo kayfka loo mayraa wuxuu yahay in la suuliyo cayntii iyo afarkii labadaba caynta waa wax qolofka iyo wixii jurmile afarkana waa midabkiisii iyo karkiisii iyo dhadhankiisii kaas way afar marka waa in cayntana la suuliyo afarkana la suuliyo labadaba waa in la suuliyo inuu najaaso yahay xadiid saxiixana waa ku sugan tahay ijmacna way tao wax khilaafa male xadiidkan wuxuu yidhi ibnu badaal oo bukhaariga sharxay aslun cinda alculamaai fii qasli najaasaati min ahiyaab in dharka laga mayro najaasooyinka ayuu asal u yahay xadiidkan waxayna u daliishadeen ahlucilmigu xadiidkan inuu dhiig oo dhan uu najaaso yahay dhiig oo dhan ha ahaado xayd ha ahaado jareexooyinka iyo dhaawaca dadka ha ahaado neefka la gowraco midka ka daata dhammaan inuu najaaso yahay saasay ahlucilmigu u daliishadeen imaamu shaafici wuxuu yidhi markuu ka hadlayey kitaabkiisa umka ah dhiig oo dhan inuu najaaso yahay wuxuu yidhi wa fii hada daliilu calaa ana dama alxaydi najis xadiidkaana u daliila dhiigga xaydku inuu najaaso yahay wakada kullu damin hayr dhiig kasta oo ka soo harayna waa nuucaas imaam albukhaarina baabuga u qabtay xadiidkan kitaab alwudu baabu qasli dan u yii dhiig oo dhan in la mayro uu baabkaanu ka hadla markaasu xadiidkan soo aroori bukhaarina fiqigiisa waxaa laga qaata abwaabta xaafid ibn xajar wuxuu yidhi cumuum tabwiibkan ayaa caamnimo badan oo dhiig oo dhan ayuu tusaa dhiig oo dhan marka dhiigga laakiin kiisa yar oo nabar yar meel yaroo boog kaaga taladaanta xogto wax yaru ka yimaadaan waa iska cafis kaasu waa iska cafis neefkana marka la gowraco dhiiggu markuu ka daato hadhow marka la jarjarayo xibnaha dhexdooda dhiigga ka muuqda oo hilibka ku dhex jiro markii biyaha lagu riday hilibka ay biyuhu gadudanayaan waa iska cafis laakiin dhiigga marka la gowraco daadanaya waa najaas dhiigga qofka marka dhaawac uu dhaawacmo ka daadana waa najaas ayu dhiig waa najaas kiisa yarna waa cafis inuu najaas yahay alimaam maxamed ibnu saalix alcuthaymiin fataawaha juska koob iyo tobnaad safxada laba boqol iyo lixdan ilaa shan safxoo ka dambayda ayuu uga hadlay wuxuuna yidhi waxaa tusaya kitaabka alle iyo sunnada nabi maxamed sala allahu calayh wasalam iyo ijmaaca muslimiinta intaba iyo ijmaaca muslimiinta waana siday saxaabadu fahmayeen oo saxaabada qaar ka mid ah salaada way ka bixi jireen hadday dhiig korkooda ku arkaan ama maradooda bal way jari jireen inta maqas qaato cabdullahi bni cumar hadduu si kale ku fuji waayo bisanadin saxiix markuu mayro hadduu fuji waayo maqasuu qaada jiray kow uu sii jiray marada meeshuu dhiigga uga yahay salaada isagoo ku jira hadduu arkana waa ka bixi jiray salaadda waa ka tegi jiray markaasuu soo mayri jiray cabdullahi bni cabaasna salaada in la soo celaayo isna fadwooda dhiig hadduu ku yaalo dhiigguna badan yahay kan yar mayuu yidhi la soo celin maayo marka kan yar waa macfi wax yarkaaho hal dhibic iyo wax lamid ah iyo laba dhibici ijmaac ayayna culummadu ku soo naqliyeen masaladaas qur-aankuna sidaasuu tusaa qur-aanka waxaa ka mid a ilaahay qowlkiisa subxaanahu wa tacaala qul laa ajidu fii ma uuxiya ilaya muxaraman calaa daacimin yadcamuhu ilaa an yakuuna maytatan aw daman masfuuxan aw laxma khinziirin fainahu rijsun ilah wuxuu ihi subxaana qul laa ajidu nabiga waxaa tiraa ma helayo fii maa uuxiya ilaya diinka la ii waxyooday muxaraman waa sifo limawsuufin maxduufin shay-an muxaraman shay oo la xaaraamtinimeeyey ma helayo shay-an muxaraman calaa daacimin yadcamuhu qof cunaayana laga xaaraamtinimeeyey ilaa an yakuuna shayga la xaaraamtinimeeyey inuu yahay maahane maytatan bakti ow daman masfuuxan ama dhiig la daadiyey uu yahay ow laxma khinsiirin ama hidib doofaar uu yahay fa innahu shaygaas la xaaraantinimeeyey rijsu najaas wey qaara waxay yidhaahdeen fa inna huda waxaa loo celinayaa doofaarka saddexda kale loo celin maayo laakiin taas waxaa ka jawaabay alcallaama maxamed ibn saalix ibn cuthaymiin oo wuxuu yidhi taas waxaa ku sugan qasrulbayaani alqur'aaniy qur'aankii alle oo caddayntiisii wax yar laga dhigay sababtoo ah dariiqada horeon hadda u laqbaynay marka la maro waxay tusaydaa aayaddu xugun iyo cillo laba shay ay tusaydaa afartan shay xugunkooda oo ah inuu xaaraam yahay iyo cillada loo xaaraamtinimeeyey oo ah inay najaas yihiin laakiin haddaad tidhaahdo fa inahda damiirka waxaan u celin laxmulkhinziir afartii shay xugunkiisii waad sheegtay hal mid ahaadna cilayda bal sababtaad saddexda kale uga tagtay adugu sheeg markaad afartii xugunkoodii sheegtay aad tidhi doofaarku waa najaas oo saddexdii kaleed aawr cilladoodi marka wuxuu yidhi qofka damiirkan ku gaabiya khinziirka fa ina qasrahu qaasir wey asagaas gaabintiisuna waa gaaban tahay waxaana ka imaanaya macnahaas ah waxa weya qasrulbayaani alqur'aaniy caddayntii qur'aanka oo lasoo gaabiyey maxaa yeelay afar sheeyaa la sheegay xukunkood waa in cilladoodii la sheego laakiin say ku dhacday inta afar la sheegay in mid cilladiisii la sheego ma jirto taas marka waa aayadda qur'aan xadiidkana waa badan yihiine midkaas ayaa ka mida bukhaariiyo muslim oon hadda akrinayno oo dhiiggii xaydka nabiga sala allahu calayh wasalam waxa weeye qaabka loo mayrayo uu sheegay amarna nabigu wuu amray in la mayro dhiigga xaydka culimmada muslimiintana ijmaacay ku soo naqliyeen ijmaac ayay ku soo naqliyeen ibnulxasmiya ijmaac ku soo naqliyey oo maraatibulijmaaca waxaa ijmaac ku soo naqliyey ibnu cabdilbari xaafid ulmaqrib oo istidkaarka ku soo naqliyey waxaa ijmaac ku soo naqliyey ibnu rushdi oo bidaayatulmujtahid ku soo naqliyey waxaa ijmaac ku soo naqliyey nawowi raximahullah oo sharxu saxiixmuslimka ku soo naqliyey waxaa ijmaac ku soo naqliyey cayni oo ku soo naqliyey cumdatulqaari'a waxaa ijmaac ku soo naqliyey oo ijmaac ku sheegay imaamu axmed ibnu xambal oo la og yahay ijmaaca meeshuu ka istaagay wuxuu dhihi jiray dadka ijmaaca sheegaya wuxuu dhihi jiray yaa u sheegay dadku inay iswaafaqeen soo ma dhici karta inay iskhilaafeen wuu ka digi jiray in ijmac layska soo naqliyo asagaana ijmac ku soo naqliyey oo yidhi muslimiintoo dhan iskuma khilaafin dhiig inuu najaas yahay muslimiintoo dhan markii la weydiiyo la yidhi maasha ka war madaxda wuxuu yidhi ayadu xoogaa dhiigga inay ka roontaa dhici karta maxaa yeele ayada waa laysku khilaafo khilaaf yar un baa jira jumhuurul culamaa ha maray inay najaas tahay ilaa maalo waa dhiig isbedelay dhiiggiyo ka sii daray wey soo ma ogin dhiiggiyo ka sii daray inuu yo sii qurmay laakiin haddana sidaasoy tahay wuxuu yidhi ayada un waa uka sokaydaah dhiig maxaa yeele dhiigga wax khilaafa ma jiro muslimiinta dhexdooda soo ma jeedid waxaana ijmaacaas soo naqliyey imaam axmed inuu sidaas yidhi shaykhulislaam ibnu taymiya kitaabka oo sharxulcumdaha ah ma ahan cumdahan waa cumdihii oo fiqiga xanaabilada ahaa furuucana sidoo kale ibnulqayim oo kale asna uu sidoo kale uga sheegay waxaa ijmaac ku soo naqliyey ibnulcarabi axkaamu lqur'aanka waxaa ijmaac ku soo naqliyey ibnu xajir fatxulbaariga iyo qayrkood lama tiri karo culimmadaas muslimiintoo dhan ma ahan kun culamaha fadwatay maaha laba kun maaha culimmada muslimiintoo dhan ma ahan kun iyo toban kun oo culamaha xataa maaha saxaabadiina waa sheegnay cabdullaahi bni cumar inuu ka bixi jiray salaado ka tegi jiray hadduu dhiig ku arko uuna goy jiray marada hadduu xataa ka fuji waayo ta ma qastaato cabdullaahi bni cabbaasna salaada in la soo celinaayo uu fadwoodo haddii dhiigu badan yahay waxaa sidaas khilaafay alqaadi shawkani oo yidhi isagu nijaas ma ahan daliilna looma hayo waxaa ku raacay sadiiq xasan khan waxaana ku raacay sheekh naasirudiin albani saddexdaas halkaasay mareen laakiin masalada muhiimka waxay tahay waktu saxaabo ka soo bilow alqaadi shawkani kun iyo boqol sano kasii horeyda soo ma hal imaam waa in laga soo naqliya oo khilaaf keenay waktigaas laakiin mas'alada haddii min imaam axmed ilaa waktigaas ay ijmaac aheyd waa in ijmaac la raacay asaan la soo naqli karin wax khilaaf dii khilaaf la isbaatiyo markaas dhinaca xoog badana la fiirina dhiigga malaygu kuma jiro inta aan sheegnay dhiigga malayga khilaafaa jira dhiigga malayga isaga khilaafaa jira oo waxa weeyaan marka uu ijmaaca dhiigga soo naqlinayay ibnu rushdi bidaayatu mujtahidka wuxuu sheegay dhiigga malayga in khilaaf ku jiro dhiigga malayga in khilaaf ka jiro maxaa yeelay baktigiisa asaga daahira soo ma dhiiggiisana sidaasoo kaleeta culamada gabal yidhaahdeen marka waa dhiigaga kale marka masalada dhiiggana waxaanu ku daraynaa oo kaliya alqaadi shawkani iyo sidiq xasan khan iyo sheekh naasirudiin albani maxay iyagu daliishadeen waxay daliishadeen xadiidkii oo waxa weeya ninkii mushriga ahaa ee ninka saxaabiga ahee salaatuleylka ku jira waardiha ku jira fallaarta ku dhiftay kaas fallaartii waa ku dhiftay salaadiina waa sii watay nabigu inuusan ogaana ma dhici kartu yidhi sheekh naasirudiin albani silsilaada taasay daliishadeen waxay kaloo daliishadeen aahaar saxaabada laga wariyey cabdullahi bn mascuud oo kale isagoo dhiig iyo uus leh inuu tukadaa la sheegay neef geerahu gowracay oo uus iyo dhiig ku yaalo bakr ibn cabdillaahi almusani wuxuu yidhi cabdullahi bni cumaraan arkay oo finyaroo meel uga yaala inta majuujiyey oo dhiig ka soo saaray iska tukaday mana weyse qaadan uu yidhi intaasoo dhan sheekh maxamed saalix cuthaymiin wuu ka jawaabay waxay kala daliishadeen cumar ibnu khadaab markii gaalkii uu tu ku dhiftay tooreyda isagoo dhiiggii ka burqanayu iska tukay tooreyda uu ku dhintay way ka jawaabeen marka ahlucilmigu sheekh maxamed saalix alcuthaymiin fataawaha balfiiri juska juska koob iyo tobnaad juska koob iyo tobnaad safxada laga bilaabo laba boqol iyo lixdan ilaa shan safxoo ka dambaydu masalada uga hadlay aad baxi aad u qayimhu ku sameeyey wuxuu yidhi wax alla waxa la soo naqliyey laba kama bixi karto mid waxa weeye waa shay haddii la mayro aan waxba laga faa'iiday oo macnaha aan awoodba loolahay in la waxaa ka mid a ninka waardihayo fallaarta ku dhegtay hadda hadduu mayro ma joogsaa dhiigu ma joogsanayo iyo midka cumar labada waa isku mid wiil ilaa waxa weye uu burqana dhiigu sidii u socona kaas waa mid wiil macnaha taas waa daruura waa waxaan wax laga qaban karin iyo inuu yahay dhiiggii yarkahayo cafiskaha oo culimmada kaleba ogolee labadaas kama baxaydu maxaa yidhi hal xataa saxaabi oo yidhi war dhiiggu najaas ma ahan hal mid xataa lama hayo oo yidhi war dhiiggu najaas ma ahan marka masale baan waa masalo weyn oo waxa weeyaan qofku inuu aad u fiirfiiriyo welidaa saas daraaddeed shee maxamed saalix cuthaymiin marar ka mid ah iyo culummo kaleba waxay dhihi jireen nijaas ma ah oo kitaabkiisa sharx mumtica nijaas ma ahnu yidha cuthaymiin dana markaan ijmaacaadu soo naqliy markii dambe sidoo kale saaxibu saxiixi fiqru sunna toban sanaan dhihi jiray yuu nijaas ma ah laakiin markaan ijmaacaadkii sugay oon arkay oo wax lagu naqdiyana la waayaan ka laabto ka tegayu oon idhi yidhi war waa nijaas marka xoogaa in la fiirfiiriyo wey masaladaas xadiidku wuxuu kala tusaa najaasta waxa lagu mayraa waa biyo ilaa shaygii shareecada ku sugnaada in wax kale lagu dahira maahan najaas oo dhan waxaa lagu mayraa asal u ah biyo masalada horena waa un soo sheegnay laakiin haddii sunnada nabiga ay ku sugnaato shay kaleoo wax dahiraya waa la sugaa shaygaas wax ka midana insha allah waa noo imaan doonaan wax ka mid وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت waxay tihi khwلة ياa رasuuل اللahi rasuulki ilaahayow fain lam yadhab الdmu dhiiggu hadduusan tegin ka war markii la mayro oo dhiiggii aan mayro haddii uu raadkiisi baabi'i diido ka war qaala nabigu wuxuu yidhi yakfiika waxaa kugu filan almaau biyaha walaa yaduruka ku dhibi maa aharhu raadkiisa akrajahu tirmidiyu imaamu tirmidi ayaa xadiiska soo saaray wa sanaduhu daciif sanadkiisuna waa daciif sababta uu la daciifayna waa cabdulaahi bnu lahiica ibnu lahiica ku jira oo waxa weeyaan ahlucilmigu yidhaahdeen daciif laa yuxtaju sida uu yidhi ibnu maciin oo kale daciif laa yuxtaju nasaa-ina uu yidhi laysa biiqa xoogaa sayulxifdi u ahaa kutubihiisina waa gubteen markay kutubihii gubteenna waa ka sii daray ahlucilmiga laba dariiqay maraan qaarkood waxay yidhaahdaan intaan kutubtiisu gubanna waxa weeyaan xadiidkiisa lama ictimaadi karin hadduu gubtayna waa ka sii daray marka mutlaqan xadiidkiisu waa daciif ahlucilmiga qayb halkaasay maraan qaarna waxay yidhahdeen maya waa la kala qaadaa xadiidkiisa haddii la ogaado a'immadii ka warisay intan waxa weeyaan kutubtiisu guban oon xifdigiisu isku dardarmin ousan baabi'in waxa weeyaan xadiiskaas waa la ictimaada xadiidkii bacda ixraaqi kutubihi laga wariyo amase waxa weya aan la garanayna bacda ixtiraaqi kutubihi xadiidkii laga wariyo amaan la garayn waqti laga wariyeyna waa laga tega waxayna yidhahdeen waxaa jira rijaal la yaqaan inay ka wariyeen qabla ixtiraaqi kutubihi intaan kutubtiisu guban waxaana ka mid a cadaadalada saddexda ah cabdullaahi bnu wahab cabdullaahi bnu mubaarak cabdullaahi bnu yaziid almuqri saddexdaasaa ka mid ah waxay yidhahdeen marka saddexdaas wixii ay ka wariyaan oo cadaadalada ah waxaa la leeyahay xadiidkaas waa la ictimaada xadiidkaanuna waa ka mid axaadiistaas oo laga wariyey qabla ixtiraaqi kutubihi sababtoo xadiidka waxaa ka wariyey qutayba ibnu saciid qutayba ibnu saciidna wuxuu yidhi annaga ma qori jirin xadiidka ibnu lahiica ilaa kutubta in adeerkii kutubta walaalkiis wiilka uu dhalay oo uu adeerka u yahay amase kutubta ibnu wahab bis cabdullahi ibnu wahab kutubtiisa marka xadiidkan marka waxay leeyihiin culummadaasu xoogaa waa la xoojina wa khaasatan asagoo weliba shawaahid kalena leh welidaa sidaas daraaddeed sheekh naasirudiin albani oo xadiista shawaahidooda aad iskugu xoojiya xadiiska wuu saxiix yeelay oo wuxuu ku saxiix yeelay waa shawaahidaas xadiiska moogta hal dariiq lagama fiiriyo hal dariiq ee waa in duruqdiisa la jamciyo sida dariiqada ahlulxadiidku tahay wadadaas oo sheekh naasirudiin albani aad ugu dadaalo inuu xadiista soo jamciyo duruqdiisaoo markaas miisaamo marka ayuu sidaas darteeda xadiiskan ku xoojiye xadiidka waxaa kaleeto in lagu baraarugo ay tahay nisbada loo nisbeeyey tirmidi waa wahmi xaafidka ayaa wahmiyey ee xadiidka tirmidi ma warin tirmidi ma warin welidaa sidaas daraaddeeda a'imo badan oo kale xadiidka uma nisbayn tirmidi uma nisbayn sida ibnu mulaqin oo kale xaafidka laftigiisa fatxulbaariga xadiiska waa ku sheegay iyo talkiisulxadiid umana nisbayn tirmidi ee abu daawuud iyo ayuu u nisbeeyey xadiidka marka tirmidi ma warin ee bimacnaahu waxaa ku wariyey abu daawuud waxaa kaloo wariyey axmed ibnu xambal ayaa wariyey oo sanadkan ku wariyey xadiiskan marka xadiidka axmed ibnu xambal musnadkiisa iyo abu daawuud iyo ayaa wariyeen ee tirmidi ma warina waa wahmi iyo ismoodsiis xaafidku ismoodsiiyey wey xadiidka fiqigiisa horta xadiidka waxaa wariday xadiidka waxaa wariyay abu hurayra tarjamadiisu waa noo soo hormar tarjamadiisa waa noo soo hormaray qaala wuxuu yihi qaalad waxay tihi khawla khawla binti yasaar wey sida abu daawuud ku sugan khawla binti yasaar wey qaalad waxay tihi khawla yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow fa in lam yadhab hadduusan tegin addamu dhiigga macnaha dhiigga midabkiisi hadduu muuqdoo kale ka waran qaala nabigu wuxu uhi yakfiika waxaa kugu filan almaau biyaha walaa yaduru kii ku dhibi ma aharuhu raadkiisa xadiidka marka wuxuu tusaa marka najaasada la suuliyo wixii baaqi noqda oo awood loo waayo lagu suuliyo inay macfa iska tahay ama cafis saasuu tusaa xadiidku daciif ha noqdo oo culamada gabal hadday xataa daciifiyaan shayga aan la awoodin inaan la ysku kalifin qur-aankaaba tusa fattaqu llaaha ma stadactu qur-aankaaba tusa shayga aan la awoodin inuusan mukalaf qofku ku ahayn ayu shay kasta waxaa shardi ah qofka markuu mukalaf ku noqona istidaac waa inuu istidaac leh marka wixii aan la awoodin laakiin masalada muhiimkaa waxay tahay marka dhiigga la mayrayo waxyaalaha gooya dhiigga wax alla waxay gabadhu heli karto waa inay ku mayrto hadday heli karto gob hadday heli karto oomo hadday heli karto saabuun wixii gooyo dhiigga gooyo waa inay ku mayrto taasna waxaa tusaya xadiidka umuqays binti mixsan rasuulka markay weydiiday sala allahu calayh wasalam dhiigga xaydka ee maradaa siibaya nabigu wuxuu ku yidhi waqsiliihi bimaa'in wasidri ku mayr biyo iyo gob waana amar marka xadiiskaasna abu daawuud iyo nasaa-i ibnu maaja ayaa wariyeen taas marka waxay tusaydaa marka dhiigga la mayrayo wixii dhiigga goynaya in lagu mayro lagu mayro ee biyo keligooda inaysan kaafi ahayn haddii la heli karo wey baabulwuduu weyseqaadka baabkiisi haada maxallo alwuduu wowda waa la godi waa ficilka ficilka uu qofku samaynaayo wey haddii la kor dhigana waduu la yidhaahdana waa biyaha lagu weyse qaadanayo biyaha lagu weyse qaadanayo weyseqaadku waa min acdami shuruudi salaa salaada shuruuddeeda kan ugu weyn wey salaadna ilaahay kama aqbalo qofka tukada isagoon weyse qabin ilaahay kama aqbalo hadduuba awoodo oo nabigeenna suuban sala allahu calayhi wasalam waxaa ka sugan xadiidka bukhaari iyo muslim ay wariyeen min xadiidi abi hurayra laa tuqbalu salaatu man axdaa xataa yatawada qofka weysadu ka burto salaadiisa lama aqbalo ilaa uu ka weyse qaato marka qofka tukado weyse la-aan salaadiisa lama aqbalo dad xatay salmaantoo tukato markaad soo xasuusato maadan tukane waa inaan ta weyse qaato salaadda dib usoo qallayda salaad kastood ku tukatay weyse la-aan adoo awood u leh waxa weeyaan waxba kama jiraan wey marka laazim wey waa shay lagama maarmaan ah can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu canhu can rasuulilahi rasuulka ilaahi wuxuu ka wariyey sala allahu calayh wasalama qaala rasuulku wuxuu yidhi lowlaa an ashuqa lowlaa an ashuqa inaan dhibaya haddaysan jiri lahayn calaa ummati ummadayda la amartum waxaan fari lahaa bisiwaaki caday maca kulli wuduu'in weeseqaad kasta la jirkiisa akhrajahu maalig ayaa wariyey wa axmed wاnasaa'iyu nasaa-ina waa wariyey wasaxaxahu ibnu khusayma saxiix yeelay wadakarahu lbukhaariyu bukhaarina xadiidka wuu sheegay tacliiqan mucallaqan xaalu yahay macnaha sanadka awelkiisuu ka jaray wey awelka sanadka ayuu jaray wey xadiidka raawiga wariyey waa abu hurayra xadiidkana waa xadiid saxiix ah waxaa wariyey maalig iyo axmed iyo nasaa-i ibnu khusayma uu saxiix yeelay bukhaarina siiqatu ljasmi isagoo mucallaq ah bisiiqati jasmi ayuu ku wariyey waa xadiid saxiixa bal axaadiista tusayda marka la weesaysanayo in la cadaydo ahlucilmiga gobolkoodu waxay gaarsiiyeen xaddu tawaatur xaddu tawaatur waa derajada ugu sarayda oo xadiis gaaro culimmada ku sheegtay oo xadkaas gaarsiidayna waxaa ka mid a katani nadmu lmutanaafir min alxadiidi almutawaatir wuxuu sheegay soddon iyo kow saxaabi oo wariyeen soddon iyo kow saxaabi oo wariyeen oo nabiga ka wariyey sala allahu calayh wasalam dhammaantood in marka la weyse qaadanayo la cadaysado in la cadaysado lafdiga xadiidka lowlaa an ashuqa lowlaada waxaa la idhaha xarfumtinaacin liwujuud waxay tustaa shay mancoomay amase la diiday sababta loo diidayna ay tahay shay kaloo jooga hadda waxa mancoomay oo reebtoonaaday waa amar inuu nabigu dadka amro inay cadaydaan markay weyse qadanayaan amru wujuub waajib inuu ummadda uga dhigo arrintaas waa reebtoonaatay waxayna la reebtoonaatay liwujuudi almashaqa mashaqaa joogta oo hadduu nabigu yidhah waa waajib mana ansaxayo weyseqaadka haddaan la cadayan waxa weya qofka marmarar badan ayuu wey karaa marka waa la dhibtoolaha marka xarfumtinaac liwujuuda la yidhahdaa macnaheeda waxa weeyaan lowlaa makhaafatu lmashaqa lowlaa makhaafatu lmashaqa dhib cabsi aan ka cabsanaa hadduusan jiri lahayn la amartu waxa weyan calaa ummati ummadayda aan dhibo la amartuhum waan amri lahaa bisiwaaki caday marka laakiin maanan amrin wey ee waa sunnu amarka waajibka maanan amrin amarka laga hadlayaana wuxuu yahay amru iijaab in lagu waajibiyo ama amru nadbi sunnanimadu waa suganta oo nabiga sala allahu calay wasalam ficilkiisa ayay ku sugan tahay inuu markuu weyse qaadanayo uu cadeeyo jiray sala allahu calay wasalam axaadiis badanay ku sugantahay ummatii ummadda uu sheegaa waa ummadeen nabigu markuu yidhah ummatii ummadda nabiga marka la yidhaahdo nabiga ummad loo tiriyo laba macnay leeda ummatlijaaba wa ummatu dacwa ummatlijaaba waxaa la dhahdaa intii nabiga raacdoo rumayday sal اlahu alيه wasalam ummadda nabiga raacdoo rumayda waxa la dhahdaa ummatulijaaba waa ummaddii aqbashay wey oo ajiibtay ummatu dacwana waxaa la yidhaahdaa qof kasta oo waxa weeyaan nabi moxamed sal اllahu alayh wasalam markii lasoo diray kadib jooga jin iyo insi dhammaan ummadda nabigu ka midi macnaha ummadda nabiga loo dirayuu ka midi oo ay waajibka ku tahay nabiga inay raacaan ummatu dacwa haddaad maqasho markaa saas ummadda loo soo diray nabiga sala allahu calayh wasalam waa qof kasta oo joogay markii nebi maxamed lasoo diray kadib ilaa qiyaamu saaca wuxuu ka mid yahay ummatu dacwa ummadda nabiga loo diray ee dacwadiisu ku wajahantuu ka mid yahay ummatulijaabana waa intii raacdoo rumayday marka ummatii xadiidkan uu leeyahay waxa weeyaan waxaa hadda loola jeedaa ummatulijaaba maxaa iyaga ayaa amarka nabiga sala allahu calayh wasalam fartoomaya oo qaadanaya wuxuu ka reebana ka haraya marka dhib ayaa inuu soo gaaraa dhici karta sidaas darteed ayaa nabigu u amrin taasna waxay kutusaydaa raxmadda naxariista nabiga sala allahu calayh wasalam raxmadda iyo naxariista ummadda u naxariisana nabiga sala allahu calayh wasalam lowlaa an ashuqa inaan dhibayo haddaysan jiri lahayn calaa ummati ummadayda laamartum waan amri lahaa bisiwaaki cadaygaan amri lahaa siwaag laba macnuu leeyahy qoraga ama geedka lagu cadaydo siwaagaa la yidhahda ficilka marmarintaana siwaagaa la yidhahda labadaba siwaagaa la yidhahda maxalushaahidka halkan hadda waxaa loo muraadayaa waa ficilka waa ficilka ficilkiya loo muraadaya waxaan ummadda amri lahaa inay cadaydaan wey oo ay waxa weeyaan geedkan marmariyaan afkooda mar kasta oo ay weyse qaadanayaan maxaana tusay amarka nabigu sheegayo sala allahu calayh wasalam amru iijaab inuu yahay amarka uusan ummadda amrin yaana tusay sidaas waa naga kufar ku fasirnay waxaana tusay riwaayadda sunanulkubraa ku soo aroortay bayhaqi oo uu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam min xadiid abi hurayra ku soo aroortay la faradtu calayhim isiwaaq maca kulli wudu waan ku waajibina la faradtu taasaa kutusayda amarku amru iijaab inuu yahay midka uu nabigu waxa weeyaan sala allahu alay wasalam ummadiisa uga cabsaday taasaa kutusayda cadaygana qaabka loo cadaydo maahan ilkaha kaliya nabiga carabkana waa ka cadaeye jira carabka isagaaba ka wasaq badanba ilkahaba isaga ka daranba cadaygana fawaa'id badanuu leeyahy nabigana salى اlahu alayه wasalam laba faa'iido waaweyn uu u sheegay oo wuxuu yihi asiwaaku madharaة lilfami mardaaة lirabi cadaygu afka wuxuu u yahay daahirid ilaahayna waa raalli gareeya nasaa-i axmed iyo ibn khusayme iyo daarlqudn iyo qayrkooda xadiiskaas wariyeen waa xadiis xasana xaafid ibn xajar fatxulbaari xasan uga dhigay waxa weeyaan cadayga waa madharaة lilfami mardaaة lirabi afka waa kuu daahirina qofka waxa waya afkiisa uraya soo aada masaajidka waxaa dhici karta dembi inuu masjidka kala laabto sababtoo ah nabiga sala allahu calayh wasalam waxaad ogsoon tihiin inuu yidhi qofka soo cuna geedka basasha ah yuusan naga soo aadin masaajidka geedka basasha iyo tuunta iyo masaajidka yuu naga soo aadin maxaa yeele xataa malaa'igta maahan banu aadamka kula tukanaya keliya malaa'igtu xataa waa dhibtoone ka waran mid sigaar soo cabayo iska soo galay masjid basal oo xalaalaha laga hadla aa laleeyahay yaa lala soo aadin masjidka ee sigaar inta mid soo cabay uu kugu soo xigsana weligii ma kugu soo xigsado qofku kusoo xigsadaa dhibaato og hadduu garabkaaga ku tukado qof sigaar soo cabay oo markuu aad isla rukuucdaan kugu neefsado ood madaxan ku hay weydo meesha oo rukuucdood dhanba aad ka cabsato oo tira bal intu madaxa soo qaadaya joog hadda imaamkiina waa kaa tegin haduu madaxa soo qaado maxaad samayn ya amaamalahi ka mas-uula dhibkaas ya inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun kuwa daroogada cagaaran cuna laftirkeeda qaadka aad waxa weya waa dhib badan yihin qaarkood calaa kulli xaal dadka sigaarka soo caba ee afkooda ka urayo xaaraan wey inay masaajidda yimaadaan intuu afkooda ka urayo ilaahay hauga cabsadeen ha iska daayin haddaysan iska daynayna dembi kale yay ku daran oo masaajidda ilahay imaan ilaahay ha ka cabsadeen ha iska daayeen waajib waxaa ku inay intay iska daayeen masjidka yimaadaan laakiin haddaysan iska daynayn masjidka imaatinka imaanayaan dembi kale uga kordhay muslimiinta ay dhibayaan oy dhibaatada ku hayaan malaa'igta ay dhibayaan waa sidaas kan basasha soo cunay waa sidaas kadaalika dadka habeenkii markay seexdaan salaada subax soo ada iyagoon cadayanna waa sidaas tada inta salaada subax soo kacu iska soo tega isagoon soo caday markaasuu masjidka imaana waa arrin khatara waa in la soo cadaydo markaad beydka ilaahay soo aadaydo oo mar kastood weyse qaadayda waa inaad cadayato laakiin way daranta marka afkaagu isbedelo way daranta sida salaada subax oo kale marka sharcigu waa xakiim wanaag iyo masaalix waxaan ahayna ummadda ma amro wanaag iyo masaalix waxaan ahayna ummadda ma amro mar kasta oo marka la weyse qaadanaa waa in la cadaydo goormaa la cadayan laba qowlay leeyihin ahlucilmigu qowl waxa weeye marka koobaad waad cadayan kadibna waa weysaysa qowlo wuxuu leeyahay waad farxalan marka hore markaad luqluqii marayso iyo ayaad cadayan labadaas qowl wey laakiin sunnada nabiga markaad fiirido salawaatullaahi wasalaamu calayhi waxaa u eg qowlka ah marka hore cadayo maxaa yaele xadiidka cabdullaahi bni cabbaas ee imaamu muslim riwaayaadkiisa waxaa ka mid ah nabiga sala allahu calayh wasalam habeenkii uu la seexday cinda khaalati maymuuna wuxuu yidhi fastayqada nabigu waa soo kacay watawasaka waa cadayday watawadaa markaas weyse qaatay ee wa isdhexgeliyey ma dhihin waa isdhexgeliyey weysada nabiga marka lasoo naqlinaayo lagama hayo waa isdhexgeliyey marka sida sii wanaagsan oo sunnada u ego daahirkeeda waxay tahay cadayo markaad cadayato inta cadayga xagga dhigtid weyse qaado sidaas qowlkaasaa sunnada aad ugu ah waxaa jira xadiid kale oo bukhaari iyo muslim lafdii ku soo arooray oo ah cinda kulli salaa salaad kasta agteedana waan amrila inay waxa weeyaan cadaydaan taasna waa wakti kale wey oo waa maxay marka salaada loo istaago laakiin markaas wasaq iyo ma fujin kartid oo dee masjidka wasaq looma ogola qaar waxay cadaygii baabiinayaan tuxtuu uu leeyahay masjidkii dhibaata gaaraysa taas maya af daahir oo hadda weysadii lagu soo cadeeyo un xooga carabka la marmariyo sunnada la oofinayo laakiin wasaqda waxaa la iskaga soo reebaa meeshaad ku cadayanayso oo la iskaga soo balqamiya lowlaa ana shuqa inaan dhibayo haddaysan jiri lahayn calaa ummati ummadayda la amartum waan fari lahaa bisiwaaki inay cadaydaan maca kulli wuduu'in weyse qaad kasta la jirkiisa akhrajahu maalik ayaa soo saaray wa axmed wanasaa'i wa saxiix bnu khusayma wa dakarahu lbukhaariyu tacliiqa wa can xumraan xumraan waxaa laga wariyey anna cuhmaana cuhmaan ibnu cafaan radia allahu canhu dacaa wuxuu u yeedhay biwaduu'in biyo lagu weyse qaato faqasala wuxuu mayray kafayh labadiisa calaacalood alaaa maraatin saddex mar uma markaas kadib madmada waa luqluqday wastanshaqa waana sandaarsaday wastanhara waana iska soo diifiyey biyihii uma hasala wuu mayray weja wejigiisa alaaa maraatin saddex mar uma hasala yadow gacantiisiiyuu mayray alyumna ee midigta aheed ila almirfaqi xusulka intii laga gaaro alaaa maraatin saddex mar uma alyusraa haddana gacantii bidixda aheed ayuu mayray mila daalika intaasoo kale uma masaxa wuu masaxay bira'sii madaxiisa uma hasala wuxuu mayray rijlahu lugtiisa alyumna midigta ah ilalkacbayni inta labada anqow laga gaaro alaaa maraatin saddex mar uma alyusraa haddana bidixdii lugtii aheed ayuu mayray mila daalika saddexdii oo kale uma qaala wuxuu yidhi cuhmaan ibnu cafaan ra-aytu rasuulalahi rasuulka allaan arkay sala allahu calayhi wasalam tawada'a isagoo weyse qaatay tawada'a xaaluu weyse qaatay naxwa wuduu'i weyse qaadkaygan oo kale haadaa oo kana muttafaqun calayh xadiidka labada raawi ay wariyeen xumraan waxaa la ihahdaa xumraan ibnu abaan ibnu khaalid hiqatun min ataabiciin taabiciin weeye isagu saxaabi maaha xumraan ibnu abaan ibnu khaalid hiqatun min ataabiciin wuxuu ka mid ahaa maxaabiistii laga soo qafaashay caynu tamri meeshii lena muslimiintu ka soo qafaasheen cumaan ibnu cafaanu addoon u ahay oo lahaa cumaan ibnu cafaan ayaa xoreeyey cumaan ayaa xoreeyey kadib basru u wareegay basru ku dhintay markay hijriyadu aheed n markay hijriyadu aheed toddobaatan iyo shan toddobaatan iyo shan kaas waa taabiciga xadiidka ka wariyey saxaabiga cumaan ibnu cafaan waa cumaan ibnu cafaan ibnu cumaan ibnu cafaan ibnu abilcaas cثmaan ibnu cafaan ibnu abilcaas ibnu umaya alqurashi alumawi amiiru اlmuminiin wa haaliثu khulafaaءi اlmuslimiin laba khaliifa ka horreeyday abubakr sidiiqa khaliifkii koobaad ahaa khaliifkii labaadna cumar bnu اlkhadaab khaliifkii saddexaad weeye cuثmaan ibnu cafaan waktigii ugu horeeyey raggii islaamay ayuu ka mid ahaa waxaana sabab ugu ahaa islaamnimada abubakr sidiiq oo fadliga abubakr waxaa ka mid ah inuu cuثmaan ibn cafaan uu sabab ugu ahaa inuu islaamo labadii hijraba waa hijroodo marka horena xabashu wax uga hijrooday markii dambena madiina uu hijrooday wuxuu guursaday gabadhii nabiga salى اlahu alيه wasalam ee ahayd ruqaya markay ka dhimatana nabigu wuxuu u guuriyey gabadhii kale walaasheeda ahayd umu kalhuum labadaas gabdhood oo nabigu guursaday salى اlahu alيه wasalam laba gabdhood oo nabi dhalay nin guursaday isagaa la sheegay nabigu jannu ugu bishaareeyey isagoo nool uu yidhi cumaan fi ljanna cumaan jannuu leey baycatu ridwaan markii nabiga sala allahu calayh wasalam kun iyo afarta boqoloo saxaabi ballanka la gelayey sanadii lixaad ee hijriyada xudaybiya asagu wuxuu ku maqnaa mako oo nabigu mako u diray sala allahu calayh wasalam cumaan u tag uu yidhi nimankaan maka jooga kufaarta waxaad ku tidhaahdaa annagu cumran u soconnaa dagaal uma soconnaha naga leexdeen markuu ku maqna shaydaana marka wuxuu baahiyey waaba la dilay cumaan waa dilay nabigu ballan uu ka qaaday saxaabada cumaan hadday dileen inaan la cararin ilaa qofkii uu geeri laga gaaro inaan la cararin marka intii kale qof qof markuu ballankii uga qaaday dadkii baycatu ridwaan la galayna dhammaantood waa ahlujanna hal mid naarka gelima cumaanaa maqan soo maaha nabigu gacantiisuu gacanta kale ku qabtay markaasuu yidhi tanuna waa cumaan anaa u qaadayo ballan de gacanta nabigaana gacanta cumaan ba kasii fadli badan marka baycatu ridwaan intii gashay waxa weeyaan asagaaba usii sitaba ilaa gacantii nabigaa u qaaday sala allahu calayh wasalam baycatu ridwaanna saas uga qayb galay khilaafada wuxuu qabtay bacda amiiri lmuminiin cumar bnu lkhadaab waxaana uu khilaafadu ugu soo wareegtay lixdii asxaabu shuura casharat lmubashariina biljanna ka noolaa markii cumar la dilay lixdaasaa cumar yidhi khaliifka muslimiinta ha doorteen lixdoodiiyaa cumaan doortay lixdoodii ayaa cumaan ibnu cafaan doortay waxaana la doortay bisha muxaram awalkeeda hijiriyadu markay ahayd arbaca wa cishriin labaatan iyo afar markay hijiriyadu ahayd isagoo shahiidaha maalin jumcad la dilay sideed iyo toban maalmood markay ka tagtay bisha dilxija bacda alcasr ayaa la dilay habeenkii sabdigaa la aasay hijriyadu markay ahayd soddon iyo shan soddon iyo shan qooqaa'iyiinha dilay marka qabrigiisana wuxuu ku aasan yahay baqiic madiina baqiic qabuuraha madiinuu ku aasan yahay wa can xumraan ana cumaana radia allaahu canh cumaan ibnu cafaan dacaa wuxuu u yeeray biwadu'in biyo lagu weyse qaato biyaha lai keenaan ku weyse qaato marka taas waxay tusaydaa weyse qaadka waa la yskugu kaalmay karaa biyo ii keen waad dhihi kartaa bal iigu shushu baad dhihi kartaa waa weyse qaadanaya iigu shub iigu shub iigu shub aad dhihi kartaa inaad qofka ii keen dhihi karto xadiidkaanaa tusaya inaad waxa weeye iigu shushub dhihi kartana waxaa tusaya xadiidka muqiira ibnu shucba nabigaan la socday u yidhi sala allahu calayh wasalam habeen meelaan degnay nabiga waa soo xaajo gubtay kadib waa yimid fa sababtu calayhi anaa ugu shubaaya nabiga weyseqaadka diidkaasna muslim ayaa wariyey marka qofka weyse ikeenna waa dhihi kartaa iigu shushubna waa dhihi kartaa marka weesu u yeeray fakasala wuu mayray kafeyhi labadiisaa calaacalood alaaa maraatin saddex mar saddex mar ayuu farxashay calacalaha waa intaas lubata oo dhudhunka ka korayda saddex mar ayuu mayra saddex mar marka in la mayraa waa sunno weyseqaadkana waa ka mid labada calacalood in la mayro oo la farxasho qofku markuu weyse qaadanaha weyseqaadkay ka mid tahay laakiin waajib maaha culimmadu waxay usoo daliishadeen inaysan waajib ahayn qur-aanka weyseqaadka isaga caddeeyey yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila salaati fagsiluu wujuuhakum weyseqaadka wuxuu ka bay ka bilaabay qur-aanku wejiga labada calaamood kuma jiraan nabigana sala allahu calayh wasalam camar oo ah markaad weyse qaadaydaan farxasha lagama hayo laakiin waxaa laga hayaa ficil markuu weese qaadana halkaanu ka bilaabi jiro ficilkuna sunanimow tusin laakiin wujuub ma tuso ficilka keligiisa oo mujaradka ah axaadiis saxiixay uga sugantahay ficilka sidaas darteeda ayuu imaam ibnu qudaama muqniga wuxuu yidhi walaysa qasluhumaa biwaajibin cinda hayri lqiyaami min anawm qofka we hurdada ka soo kacay isaga waajibay ku tahay culammada qaar ka mid ah ku tegey inuu gacmaha mayro laakiin qofkaan markaas hurdo ka soo kicin waajib kuma ahan wax khilaafana ma ogiyo masaladaas oo ahlucilmigu isku khilaafeen fal xalkan waa sunno laakiin waajib maaha waa sunno labadaa calacalood umayr uma madmada waa luqluqday wastanshaqa waana sandaarsaday madmadada waa biyaha afka in lagu dhaqdhaqaajiyo ta afka biyaha lagu shuba afka dhexdiisa lagu wareejiyo biyaha wastanshaqa waana sandaarsaday istinshaaqana waa biyaha sanka inta la saaro lagu jiido in la jiido xoogaa aad haddaadan soomanayn weliba siduu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam wabaaliq fi listinshaaq ku xeel dheerow sandaarsiga inaad ku xeel dheerato jiido meelahaas kore geydo sidaas wey laakiin imisay ahayd wastanharana waa maxay istinhaarka waa biyaha inaad fiif iska soo tira gacanta bidixda maahan midigta bidixda inta ku qabato fiif inaad iska soo tira ood biyihii sanka aad ku shubtay iska soo daadido siay wasakda u soo celiyaan sidaas wey lafdigan bukhaari iyo muslim kuma sugnaan sandaarsigu imisuu ahaa luqluqashadu imisay ahayd laakiin isla xadiidka cumaan lafdiga abu dawuudku uu wariyey ayaa waxaa ku sugan tamadmada alaaan wastanhana alaaa saddexay ahayd saddex goor ayuu sandaarsaday saddex gooruna luqluqo qaabka loo sandaarsana iyo loo luqluqanaana waa noo soo socota axaadiisteeda hal calaacala biyo lagu soo qaadin qayba afka lagu shuban waa lagu dhaqdhaqaajin qaybna sankaa lagu shuban oo lagu jiidi waa hal mara intaas mar kalaa gacanta lagu soo qaadin qayba afka lagu shubi qaybna sankaa inta la saara lagu jiida waa hal sacab haddana mar saddexaadaa la soo qaadin qayb afkaad ku shuban qaybta kalena sankaa inta saartaad ku jiide khalaas waa noo soo socotaa xadiiseeda insha allah waana saddex mar uma asala wuxuu mayray cumaan weja wejigiisa alaaa maraatin saddex mar weji maxaa la ihahdaa akaru naas waxa wey ma weyse qaataan weyselaana iska tukanaya waxayna u haystaan inay weyse qaateen weji ma taqan horta wejiga haddaadan mayrin weese kuma jirto ee weji ma taqan weji waxaa la yidhaahdaa tinta meeshaas ay ka soo dhalato sida caadiga qofka caadigaahon salxaha lahayn oon bidaarta lahayn ma ma garata aanna foolshareerka lahayn oon tintu wejiga soo gelin ee caadiga ah meeshaas tintu ka soo dhalato halkaas laga bilaaba ilaa laftaas garka waa inaad mayrtaa intaas badanaa dadku waa mayraan meeshay ka hoogeen ma taqan dhegtaas laga bilaabo ilaa dhegta kale aarkooda waxa weya saasuu leey saasuu le ma markaasaad meeshaas dhegta dhegta iyo hareedka udhaxayda ma mayrna sheeg waa qatar waana salaad la-aan hadaadan weysaysa marka arrin qatara wey aad uga fiirso xataa garka hadduu qofku gar leeyahay garka waxay yidhahdaan waa in gacanta la dhex gelgeliyo sunnada saasaa ku sugan bal waxay dhahdaan cilmigu haddaysan gar weyn uusan ahayn waa waajiba inuu biyaha gaarsiiyo jirkaas garka ka hooseeya laakiin hadduu gar weyn yahay de waa ku dhibtoona oo inuu gelgeliyo iska sunnaa sidaasa u sunnaa weynanka iyo yaraantan waxay ku cabireen waxay dhahdaan saas marka qofka kaasoo horjeedaa fiiriyo hadduu jirkaagiiba muuqdo gar weyn maaha laakiin hadduusan muuqan garki waa weyn saasay xoogaa culammada u kala qaadeen marka aad ha loogu dadaalo wejiga saddex maruu mayray uma asala wuu mayray yadow gacantiisa alyumna midigta ah ilalmirfaqi macalmirfaqi ilaadaan maanta waa bimacnaa mac sida la yaqaano ilaada oo badan ilaada waxa ka dambeeya xukunkeedu waxa ka horeeya ma galo laakiin maanta waa ku jira ilaada waxa ka dambeeya oo xusulka ah inta la mayrayu ku jira inta la mayrayu ku jira oo yaana tusoo cadeeyey xadiiska saxiix muslimka min xadiii abi hurayra abu hurayra ayaa weese qaatay uma qasala yadahu lyumnaa xataa sharaca fi lcadudi ilaa uu cududda gaaray ayuu mayray haddana bidixuu mayray ilaa uu cududda gaaray lugtuu mayray midigta ah xataa sharaca fi saaqi ilaa uu inta soo dhaafay aanqowga shanshada soo gaaray ama kubka haddana lugta kaluu mayray ilaa sidiioo kale uu shanshada usoo gaaray markuu dhameeyeyna wuxuu yidhi haakadaa ra'aytu rasuul اlahi salى اlahu alيه waslam yatawada nabigaan arkoo sida u weysaysanay xadiidkaas marka wuxuu naga caafiyey ilaada macnaheedii oo waxa weeye ilaada waxa ka dambeeya waa ku jira waxa ka horeeya oo ilaada hadda waxa ka dambeeya waa maxay ilalmirfaqayni ilalmirfaqi dhe ilalmirfaqi maca almirfaqi wey xusulku waa ku jira wax la mayraya waa inaad xusulkoo dhan mayrto alaaa maraatin saddex maruuna mayro uma yusraa uma alyusraa haddana gacantii bidixda aheed ayuu mayray mila daalika saddexdaasoo kale saddexdiioo kale haddana mayray saddexdii oo kale uma hasala wuxuu mayray rijlahu lugtiisa may uma masaxa wuxuu masaxay dheh biraasi madaxiisa madaxu masax uma masaxa wuxuu masaxay biraasi madaxiisa qaabka loo masaxa waa noo imaan doona insha allah iyo imisaa la masaxi xadiiskaanu kama hadlo laakiin axaadiista soo socotaa ka hadlayna xadiidka caliga ugu soo horeeyaaba ka mid a hal mana in la masaxo ka badan ma la masixi karaana insha allah waa ka hadli doona uma hasala wuxuu mayray rijlow lugtiisa alyumnaa midigtaa ilalkacbayni maca alkacbayni ayadoo labada anqowna ku jirto ilaadaana waa bimacnaa maca oo waxa ka dambeeya way ku jiraan xukunka oo xadiidka haddan aan akrinay abu hurayra ee muslim uu wariyey ayaa caddaynayay maca labada anqowga inaad mayrtaa laakiin anqowga wixii ka koreeya oo shanshadaa waajibkuuma ah alaaa maraatin saddex mar uma alyusraa haddana lugtii bidixda aheed u mayray mila daalika sidaasoo kale maca alanqowgii uma qaala wuxuu yihi cumaan ibnu cafaan ra'aytu rasuulalahi rasuulka allaan arkay sala allahu calayh wasalam tawada'a xaalo uu weyse qaatay naxwa wuduu'i weyse qaadkaygan oo kale fiiri marka halkaas maxaa kuu muuqda cumaan wuxuu u weyse qaadanayay dadka wuxuu barayay weyse qaadka muxuu ku baray marka ficlan ficilku waa ka xeel dheeriya qowlka ficilku waa ka xeel dheeriya qowlka marka taasna waxaa la rabaa dulaabta iyo culimmada inay dadka ficlan u baraan khaasatan guriga iyo reerka aad mas-uulka ka tahay inaad tira warkaalayahan weysada inin baray ood qowlna ugu sharaxdo ficilna u tusto iyo dadka aad waxbarayn naxwa wuduui haada weyseqaadkaygaan oo kale weliba xadiidka dham waxaa dhammaystirkiisu ahaa nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam abd markii uu waxa weeyaan uu sheegay intaas uu wuxuu yidhi uma qaala rasuululahi sala allahu calayh wasalam man tawada'a qofkii weyse qaata naxwa wuduui haada weyseqaadkaygaan oo kale uma qaama istaago fa rakaca ragcatayna laba ragca tukada laa yuxadiu xaaluusan ugu sheekaynayn fiihimaa labada ragco nafsahu nafsadiisa tana adag si loo helo laba ragco qofkii tukada markuu weyse qaato labadaas ragcana uusan wax kale ka fakerin laa adduunyo walaa diin wax kale ha ka fakerin salaadaan waa inaad ka fakerta daad diin ka fakeraydoo masaa'il kala kala dhisaydo dhaxala laftigeeda salaaday ka go-anta waxaa la rabaa inaad salaada keliya ku tadaburto bis salaada keliya inaad ku tadaburto ood u fiirsato laa yuxadiu fiihimaa nafsahu ufira lahu maa taqadama min dembihi dembigiisa hore o dhan a loo dhaafa labadaas ragco taasna waxay ku tusaydaa weyseqaadka ajarkiisa iyo labada ragco oo ka dambayda inay sunno tahay laba ragcoo ka dambayda mar kastood weyse qaadato waa sunno ibnu shaab wuxuu yidhi culummadeennu waxay yidhaahdaan weyseqaadka xadiidkaanu sheegay waa weyseqaadka ugu kaamilsan ee qof salaad u weyse qaato weyseqaadka ugu kaamilsan wey wallahu subxaanahu wa tacaala aclam slى اllah وsلم وbaarك عlى نabiyina mحamed